بصوا لهذا برنامج hooyanimo hooyanimo waa barnaamij toddobaadlaha oo aad kala socon doontaan cinwaanada aanu ku leenahay baraha bulshada waa barnaamij la hadlaya gabadh kasta oo hooyo ah iyo gabadh kasta oo ku raji weyn inay noqoto hooyo mustaqbalkii dhow hooyanimo waxa uu qaada dhigi doonaa mowduucyada iyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran hooyanimada kusoo dhawaada xalqadeena saddexaad ee barnaamijkeena toddobaadlaha hooyanimo xalqadeena maanta mowduuceenu kaga hadlaynaa waxaa weeyaan awoodda hooyanimo runtii mawduuca aynu kaga hadlaynaa caawa waxweye mawduuc aada u baaxad weyn oo ballaaran laakiin waxaan dul istaagi doonaa qodobada ugu muhiimsan ee awoodaha ay leedahay hooyadu hooyo waxay leedahay awood ilaahay siiyey subxaana watacaala awooddaas oo ay kaga duwan tahay awoodaha adduunka korkiisa saaran waayo hooyadu waxay leedahay awoodo ay ku qaabeyn karto kuna korin karto ubadkeega ama ilmaheega haddaba haddaan maanta isweydiino awooda ah ay hooyadu leedahay baaxadeeda intee bay leeg tahay haddaan kaga soo bilowno awoodaha hooyanimo waxay kasoo bilaabantaa in hooyada la siiyey awood iyadoo ay ku qaadayso uurka oo ilmaha ay ku sido awooda kale ay leedahay waxa ay tahay hooyadaas inay ahaanayso hooyo ilmaha usoo jeedi karta oo naasmuujin karta ilmaheeda oo dulqaadkaas leh hooyadu waxay leedahay awoodda ee ilmaha ku korinayso ee ay ku ababinayso hooyadu waxa ay leedahay awoodda ay ubadka ku kala celinayso sidoo kale hooyadu waxay leedahay awoodda ay kaga warhayso dabeecadaha ilmaheedu leeyahay hooyadu waxay awood u leedahay inay ku kala garto ilmaheeda ka dabeecada fiican leh ka dabeecada adag leh ka cuntada xun ka cuntada fiican ka sasabada wax ku leh ka hanjabaada wax ku leh ka naxariista badan ka dulqaadka badan ka kulul ka degan waxyaabahaasoo dhan waa awood ay hooyadu leedahay oo ay kaga duwan tahay awoodaha kale ee biniaadmigu u leeyahay haddaba haddaan si ka haro ugu istaagno awoodaha hooyadu ay leedahay oo ah awoodo cajiib ah awoodda hooyada ay leedahay waxa weeyaan hooyadu waa tababare oo ilmaha waxay ku tababartaa waxyaabaha uu noloshiisa dambe iyo ayahaysataba uu ka faa'iidaysan doono hooyadu waa macallin oo wax weeyaan barbaarintii iyo dugsigii ugu horeeyay ee uu kasoo baxayo hooyadu waa saameeye oo mar kastaba hooyadu dhaqankeeda iyo dabeecadaheeda waxa ay saameeyaan koritaanka iyo ilmaheedu siduu u noqon doono hooyo waa qaabeeye oo waxay ka qayb qaadataa ilmaha shaksiyadiisa iyo dabeecadiisa iyo dadlagelkiisa inay qaabeyso qaabkay u noqonayso hooyadu waa maskax kuriye oo ilmaheeda mar kasta oo ay hooyadu la sheekaysato ama ay la hadasho ama waxyaabaha ay u gudbiso ayuu ilmahaasi qaadanaya lana weynaanaya hooyadu wax weeyaan waxay leedahay awood ah in ay helayso oo ay ilmaheeda ka dhex arkayso hibada uu leeyahay hibadaas oo ay ilmahaas sii kobcin karayso isaga oo yar marka ay iyadu dabagasho oo ay aragto halka uu ku fiican yahay in ay ilmaheeda ay u kobciso hibooyinka uu leeyahay awoodaha hooyanimo aad bay u sarreeyaan aad bayna u badan yihiin kuma soo koobi karayno xalqadeenna intaynu dib kulmi doono inu iska maqli doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo